Xoolo-dhaqatada ku nool dhulka miyiga ah ee hoos yimaada degmada Aadan Yabaal ayaa ka cabanaya biyo-yari haysato iyaga iyo xoolahooda. Xoolo-dhaqatadan oo meelo fog ka keena xoolahooda ayaa markii ay yimaadaan ceelka waxay xilliyada qaar ceelka ka waayaan biyo taasoo sabab u ah in ceelka marna laga helo biyo marna laga waayo maadaama uu ku shaqeeyo soolar. Qaar ka mid a dadka xoolo-dhaqatada ayaa ka warramaya duruufaha haysto iyagoo sheegay in muddo badan u soo socdaan halkan ceel.
ceelkan saddex saacan uga soo aroornaa biyuhiisuna waanu yar yihiin marmar ceel kale uga aroornaa in biyuhiisi inagu yaraadaan ba naga go'yo marka dh- cewl- ceel kalena waa ku yaallinee waa arki macnaha waxaa tabartiyaa nugu liidatay raacada bal tabartaa ku liidatay in ay ku samaysan lahaayeen marmar waxaa dhacda waa go'yaa ayaana lagu oonaadaa markii lagu ogonaado kabacdina uun iyo uun maaragtay sheeg ee iyo uun laysku noqdo dad muslima su- noo kaalmeeyaan haddii ilahay yidhahda aan aan ku xiranaa dhibam nagula sameeya haddii maaragtay ummaddu noo samay hayso ii sheeg islaamkaas noo samay hayo ceelal ceel kaleeto waa u baahanna haa walaal waa sax meeshan waxaa looga soo arooraa saddex saac ilaa muddo gaarayso afar saac waxaa la yidhaha meeshan ceel soolar waa kana waa taagannahay qoraxduu ku shaqeeyaa marka oo ay hugaanta ay jirto biyo fiican xataa ma lahan waa lagu lugoa aniga xataa waxaa ka mid ahay dadka soo aroora soona afar saac ilaa shan saac u socda beledka soo socda ceelka biyo fiican ma lahan halkan hadda taaganahay waa kaxda ceelka Ee, biyuhu waa waxay ka mid yihiin nolosha bini'aadamka haddaysan meeshaani biyo lahayn in cid ku noolaamayso meelaan biyo lahayn aadan baa waxaan hadda jooga waa geel iyo dadkii soo dhaanshay waxaa laga yaabaa afar saacadood shan saacadood dad geel soo dhaaminayo oo soo fuliyey in ay joogaan haddana biyo la'aanay ugu imaanayaan haddii qof soo socota afar saacadood oo soo fuliyey haddana biyihii ay ciriir yihiin waa dhibaato kadarna magaalada caawa hal saac haddii la gaaro wax biyaa ma leh iyadoo hal saac biyo aansan la helayn ay haddana biyihii qaraar yihiin baaqa aan uga dirayno waxaa waaye in biyaha noola soo kordhiyo oo noogula noqo oo biyo fiican aan ka helno oo ninka la yidhaaho meeshaan aanan kusoo lugoyn oo biyo fiican la siiyo waxaan u baahannahay ugana baahannahay dowladda federaalka soomaaliya inay u keento reer aadayba ceel weliba si deg deg ah ula soo gaaraan waxaan hadda taagannahay waa ceelka degmada aadayba Deegaanada hoostaga degmada Aadan Yabaal ayaa waxaa ku yaala ceelal badan oo aanan shaqaynin kuwaasoo u baahan dib u dayactir.